Munaasabad lagu daafuray shirkadda Makita ee samaysa qalabka dhismaha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xafladda oo si weyn loo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan aqalka hoose iyo midka sare ee baarlamaanka Soomaaliyeed, madax ka socotay dowladda federaalka, ganacsato iyo weliba shaqsiyaad kale oo lagu casuumay. Ugu horeyn, waxaa hadallo kooban oo ku aaddan waxqabadka shirkadda halkaa ka jeediyay wakiilka shirkadda Makiti, Injineer Cabdixakiin Maxamed Ismaaciil.
Caawa waxaan u joognaa halkan inaan daahfurno shirkadda Makita oo ay distributor Soomaaliya uga tahay Rersi General Trading Company taasoo ka jirta dham- Muqdisho, Hargeysa, Boosaaso, Gaalkacyo, Garowe, beledweyne laascaanood buuhoodle intaasoo meelood bay ka shaqaysaa shirkadda rersi general training company dhammaantoodna waxaad ka heli kartaa agabyada makiita ay soo saarto shirkaddaasoo jirtay muddo boqol sano ka badan shirkadda waxyaabaha ay soo saartaa waa laba nooc oo isugu jiraan qalabka ay soo saarto kuwa xarkale iyo kuwa aan xarka lahayn oo ku shaqeeya bayteriga la yidhaahdo lithium ion labadaa qaybood bay soo saartaa shirkaddu qaybta bayteriga leh waxaa loo isticmaali karaa agabka dhammaantii hal bayteri oo ka mid ah ayaad dhammaantii u isticmaali kartaa sidoo kale bayte- qaybta bayteriga ku shaqaysa waxay shirkaddu gaadhisay ilaa saddex boqol oo barodhakti oo ku shaqeeya bayteri shirkaddu soomaaliya wey alaabta waa waa- dubai baa laga soo gadan jiray si qaab retail ay nagu soo gaari jirtay laakiin hadda waxay tahay gacantii koowaad ahaan bay nagu soo gaadhaysaa waxaana ay fursad u tahay dadyowga ka shaqaysta ee ka sii iibiya inay ku helaan qiimo macquula Gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdulaahi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Jamaal Sheikh ayaa si weyn u soo dhoweeyay shirkadda Makiti oo markii ugu horeysay xarun ku yeelata Soomaaliya.
kabaniga makiinta ee keenay soomaaliya ee caawa aanu meeshaan ka daafurayno marka koowaad waa ugu hambalyeynaya fakarka fiican cabdixakiin oo hadda hogaamiye ka ah wuxuu ahaa kabani hadda ka horreeyey uu ku guulaystay oo soomaaliya keenay fakarkiisu shaki igagama jiro marka kana inuu guulaysan doono haddii ilaahay idmo cidda ganacsigan iyo hal-abuurkan samaysay waa dee shirkad ay hogaaminayaan ay leeyihiin ay ka shaqaynayaan dhallinyaro soomaaliyeed oo u baahan in ay xukuumaddu ahmiyad siiso environment ay ku shaqeeyaan u abuurto ee, shuruuc iyo dee waxaa weeye dowlad sideedaba shaqada ay qabataa waxaa weeye private sectorka ayay u tahay ee, garab
Ugu dambayn ayaa waxaa hadal jeedinta munaasabadda xarig jarka ee shirkadda Makita soo gabagabeeyay senator Leyla Nuur iyo xildhibaanad Gobson Axmed Cumar oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo si weyn u bogaadiyey furitaanka shirkadda Makita.
Een, intaa waxaa maxay ahayday aan ku faraxsanahay oo caawa in aan arko dhallinyaro soomaaliyeed oo maxay ahayday waddankoodii inay maal gashadaan ama ay wax ka beddelaan een, ku tamaniyey oo halkan soo gaadhsiiyey aad baan ugu faraxsanahay makiita waxaan leenahay soo dhowow kambaniga waxaan barnaamij bogaadin aan u dirayaa in ay dhallinyaradii keenay ay barteen in soomaaliya oo burbur badan iyo dhibaato badan ay kasoo gudubtay in kambani brand ah oo inay inoo imaadaan in dhow waxaan ku biirnay bariga afrika ganacsatooyinka taas awgeed waxay naga caawin kartaa shirkastoo brand ah ganacsatooyinka aynu ka iibinayno afrika iyo qaybaheeda kala duwan ee caalamka soomaaliya oo cagaheeda ku istaagta waxay macno badan ay u samaynaysaa waxa weeyaan ganacsatooyinka in dowlad iyo shacab dhisan ay noqonanana waxay macno badan u samaynaysaa waa ganacsatada ganacsatadu dalka iyo dadka inay dhisaanna waxa weeyaan soomaaliya oo jilbaheeda ku taagan tahay